waxa markaa la haleejinaya buu leeyay maradka maquufka asru kufaarin ictaaduu qadal qatla lasra haddii ay qofka gacanta ku dhigaan gaalo kuwaasoo weliba ay caanna ama caadow tahay inay dadkay qafaashaan laayaanna ayana maradkaa makuufkaa ayuunbaa la haleeshiinayaayo wixii markaa xilligaa uu tabaarucaadka uu qofku xilligaa sameeyo uludka ayuunbay ku eg tahay waltixaamu qitaalin bayna mutakaafi'ayni iyo masalan ikhtilaa iltixaamku waa marka laysdhex galo dagaal ayaa hilboobay iltixaam waa marka kiin waxii ka go-ay kan kale ku dhacayo saa laysu dhex qaado weeye laba fariiqoo isu dhigma oo markaa dagaalkoodu isdhex galo oo markaan idhahaan soorhkaa la ysula tegay weeye dagaaladan casriga ah kaasna isna waxaa la haleyshiinayaa maradkii maquufkaayo xilligaa qofku wuxuu sameeyo dee ayana tasarufkiisa sidii horun baa loo eegaya wa taqdiimu liqisaasin iyo haddii qofka qisaas loo soo hormariyo sao wax dilay dee lasoo qabtoo la yidhaahdo tiirkaa lagu xidho ow rajmin ama dee intuu zinaystay ayaa la rajminayaa oo dabeedna halkaasaa loogu soo xidhay markaa intaasoo dhami waxay noqonayaan iyaguna maradkaa maquufkaabaa la haleeshiinaya wadiraabu riixin dabayshii oo isbaraaberto ayana iska hor timi wahayjaani mawjin iyo mawjad ku kacday fii raakibi safiinatin labadu waa isla mid way isla waa isku mid dabayshaa kacday iyo mawjaddaa kacday wa islan waxay iskeensanayaan oo islaasimsanayaan weeye dabayshaas unbaa kicinaysa un mawjadana waa laba mutalaasimaano waxa la midkood midka kale waa kaga filaan lahaa oo ku kacday fii raakibi safiinatin safiino dooni qofkii fuushanaa ee ama bad maraysid ama webiyaasha waaweyn maraysay masalan qofku isagoo xaaladaa ku jiro haddii uu markaa dardaarmo ama uu wax bixiyo dee ulu unbaa ka soconayo wixiisii wa dalqu xaamilin waxa weeye gabadhii uurka lahayd ayana foosheedii weeye oo foolatay iyadana maradka maquufkaa ayuu markaa ka mid yahay markaa xamligu sidiisa isagu makuuf uma aha laakiin fooshaasa ayana makuufka la raaciya la haleeshiya wa bacda alwadci maa lam tanfasil ilmashiima intay dhashay dabadeedna xanuunkeedaasi waa makuuf ilaa intay mandheertu ka soo dhacayso haddii ay mandheertu ka soo dhacdo markaa wax makuufi ma jiro maradkaasi marad makuuf noqon maayo haddii aan dhalmada dee dhibaata ka soo gaadhin oon dhibaato horo dhalmada ka soo gaadhin aanay jirin wa siiqatuhaa siiqadeeduna waxa weeye haddaba dardaaranka awsaytu lahu bikadaa intaas ayaanu dardaarma aw idfacuu ilayha ama u dhiiba aw amaa acطuuhu siiya bacda mawti intaan dhintay dabadeed aw jacaltuhu lahu waanu yeedhay aw huwa lahu bacda mawtii ama isaga ayuu u sugnaaday intaan dhinto dabadeed falow iqtasara hadduu ku gaabsado alaa alaa huwa lahu isaga ayuu u sugnaaday fa iqraarun weeye ilaa an yaquula inu idha huwa lahu isagu u sugnaaday min maali oo fa yakuunu wasiyatan dardaaran buu markaa noqonaya waxau sheekhu leeyahay siiqada rugnigii afraad oo siiqadiiba halka noo galo wuxuu leeyahay siiqada dardaaranku waxa weeye isagoo yidhaahdaa awsaytu lahu bikada shaygaasaa ninkaa u dardaarmay ama wuxuu idhi idfacuu ilayhi shaygaa u dhiiba markaa bacda mawtid way u taalla idfacuu ilayhi shaygaa u dhiiba qofka ninkaa shaygaa u dhiiba intaan dhinto dabadeed acطuuhu siiya buu yidhi bacda mawti intaan dhintay dabadeed shaygaa siiya dardaaran weeye ama wuxuu idhi jacaltuhu lahu isaga ayaan u yeelay bacda mawtii way taalaataana ama huwa shaygaas shaygani lahu ninkaasu hebel buu sugnay bacda mawtii intaan geeriyooday dabadeed intaasoo dhammi waa hadallo saraayixa oo cadcad oo ku caddardaaran falow iqtasara hadduu ku gaabsado huwa lahu shaygan ninkaasaa leh shaygan ninka hebel la yidhahdaala unbuu ku gaabsaday fa iqraarun hadalkaas iqraar buu noqonayaa qirasho ayuu noqonaya waa qirashooyinkii dee kelmadihii sariixa ahaa xagga baabuliqraarka ayuu ka mid noqonaya markaa waxa la odhanaya un dee ninkaasi shaygaani dardaaran maahe waa wuxuu hore ugu lahaa un baa la odhanaya oo markaa iyo uluiyo axbatuna loo eegi maayo oo baabulwasi way ka baxaysaa ilaa an yaquula huwa lahu min maali inuu yidhaahdo war ninkaasi waxaa isaga ayaalo maalkaygu ku leeyahay hadduu idhaa isaga ayaa leh marka hore waxay tilmaamaysa waxaanu ninkaasi unu leeyahay hadduu idhaa isaga ayaa leho maalkayga ayuu ku leeyahay yani wuxuu hadda siinayo u dardaarmaya maxaa ka soo baxaysa wasiya ayay noqonaysaa wa tancaqidu waa guntamaysaa dardaarankii bikinaayatin hadal maldaha ayay ku guntantaa waalkitaabatu qoliduna kinaayatun kinaayo weeye malda waxau leeyahay sheekh waxaa kaloo dardaarankii noqdaa hadal kinaayo ah oo iska maldaxa oo masalan aan dardaaran ku caddayn shaygaa hebel baan u cayimay addoonkaygan hebel baa leh yacni hadallaya iska malda oo noocaasina way ku guntantahay wasiya way noqotaa markay macaniyo tahay niyana la raaciyo walkitaabatu kinaayatun haddii uu masalan dardaaro qoro qoraal ahaan uu ku sameeyo iyaduna kinaayay noqonaysayo haddii niyadiisuna ay raacantay shaygaa u dardaaran qofkaa uu niyadiisuna ay raacdo ayana kinaaya ayay noqonaysaayo maldaho dardaaran bay noqonaysaa ninkii lagu siiyo wain awsaa haddii uu dardaarmo ligayri mucayinin mucayin midaan la caddaynin ayuu u dardaarmay kalfuqaraa'iba weeye lazimat bilmowti bay kulaazim bilaa qabuulin aqbal ilah oo limucayinin buu u dardaarmay ushturida alqabuulu aqbalin ayaa la shardiyaa walaa yasixu ansixina maayo qabuulun walaa raddun fii xayaati lmuusii kii dardaarmay noloshiisa raddi iyo qabuultoona ansixi maayo waxau sheekhu leeyahay haddii u dardaarmo ligayri mucayan cid aan hebel la odhanin ayuu u dardaarmay masalan jihuu u dardaarmay wuxuu ihi dadka fuqaradaba shaygaa u dardaarmay lazimat bilmowti dardaarankaasi wuxuu ku laazimay qofkii marka uu dhinto waa dardaaran laazimay oo isaga ka baxay oon dhexalgelayno fuqaradaa la siinaya bilaa qabuulin iyadoon aqbalid la shardiin iyadoon aqbalaysa saddex faqiir haddii la siiyo waa ku filanta ow limucayanin buu u dardaarmay hebel buu yidhi ninka hebel layidhaha ayaanu dardaarmay usturid alqabuulu aqbalid baa la shardiyaa inuu idhaahdo waan aqbalay dardaarankaa ayaa la shardiyaa walaa yasixu qabuulu walaa raddun fii xayaati lmusii ninkii wax dardaarmayna intuu nool yahay aqbalaad iyo radini midnaba ma ansaxayso marka uu geeriyoodo ayuunbaa la odhanayaa ma aqbashay iyo maad aqbalin miyaa maxaa yeelay dee qofku inta uu nool yahay isaga ayaa shayganu dardaray milkigiisii ku jira oo cid kale xaq kuma laha walaa yushtaradu lamana shardiyo bacda mowtihi geeridiisa dabadeed alfawru deg degna lama shardiyo waxau leeyahay sheekhu intuu geeriyooday qofkan dardaarmayey waxbaa iyada fawr lama shardiyo inuu ku degdego aqbalitaanka waxba lagu dedejin maayo maxaa yeelay had iyo gooraale fawrka waxaa la shardiyaa degdega cuquudda go-an ee iijaabkiiyo qabuulku isku xidhan yihiin iijaabkiiyo qabuulku ay isku xidhan yihiin baa degdega la shardiyaa marka haddii kale waxaa ka imanaya halkan isku yar maran ayaa ka yar imanaya sidaa daraaddeed ayaana iyada wax fawr ah waa loo tegi karaa waar ma aqbal sheegi mise maad aqbalin ayaa la odhan karaayo halkaa dambi inoogu keeni doono wallahu aclam waxau sheekhu inoo soo hayey inaan haddii loo dardaarmo jiho aan mucayan ahayn sida fuqarada iyo inaanay wax qabuula u baahnayn ay ku laasimayso dhimashada haddii qof mucayana loo dardaarmana la shardiyo inuu aqbalo qabuulka iyo raddiga wasiyadana waxaa la fiirinayaa marka uu geeriyoodo un dabadeed ee inta uu nool yahay la fiirin maayo walaa yushtaradu bacda mowtihi alfawru lamana shardiya buuhi intuu kii dardaarmay dhintay dabadeed alfawru degdeg inuu aqbalitaanka ku degdego waxba shardi maaha maxaa yidhi fawrka waxaynu tilmaanay ama degdega waxaa loo shardiyaa un cuquudda go-an ee iijaabkii qabuulka ay isku xidhan yihiin ayaa loo shardiyaa fawrka fa in maata haddaba hadduu dhinto almuusaa lahu kii loo dardaarmayey ayaa dhintay qablahu kii dardaarmayey hortii ayuu dhintay badalad way buraysaa dardaarankii aw bacdahu dabadii ayuu dhintay fayaqbalu waarihuhu waaridkiisa ayaa aqbalaya markaana waxau sheekhu yidhi haddii qofkii wax loo dardaarmayey ee wuxuu u dardaarmay ayaa dhintay kii dardaarmayey ka hor buu dhintay fain maata almuusa low qablahu qabla almuusi kii loo dardaarmayey ayaa wuxuu dhintay kii u dardaarmayey ka hor oo kii wax loo dardaarmayaa geeri horreeye badaladu wasiyada iyo dardaarankaasi way buraysaa maxaa yeelay dardaaranku mowdka ka hor waa midaan laasimo ahayn weeye laasimo maaha mowdka ayay dabeedna ku burtay ay ka dhigantahay labadii qof ee wax kala iibsanayey oo masalan intii aanu qabuulkii dhicin midkood geeriyoodo haddii uu laakiin bacdahu dabadii dhinto ase aan aqbalin radiinna ninkii dardaarmay baa dhintay kii loo dardaarmayena isagoon dardaarankii aqbalin radiinna ayuu dhintay taa iyada ma burayso ee waaridkiisii kii dhexlayey ayuunbaa maqaamkiisi soo taagaya fayaqbalu waarihuhu kii dhexlayey muusaalahuga kii dhexlayey ayaa aqbalaya wasiri ama celinaya maxaa yeelay isaga ayaa dee farac ka ah oo halkiisii ayuunba arrintaa ku taagan yahay oo iminka aqbalaad ayuunbuu inoo sheegay celintiina waa la mid aden waxaa uga wanaagsanaan lahayd isagoo yidhaahdaa qaama waarihuhu maqaamahu taas ayaa raddi iyo aqbalaad baa ay soo geli lahayd wahal yamliku haddaba ma wuxuu ku mulkiyayaa almuusa lahu kii loo dardaarmay bimowti lmuusi kii dardaarmayay dhimashiisa ayuu ku mulkiyayaa am mise biqabuulihi aqbalitaankiisa ayuu ku mulkinayaa amise mawquufun kuwa mawquufo waa la joojin fain qabila hadduu aqbalo baana waxaa addaaday annahu malaka bilmowti inuu ku mulkiyey wailaa haddii kale baana waxaa addaaday lilwaarisi anha lilwaarisi ka dhexlayay inay u sugnaatay aqwaalun baa ku sugan masalada adharuhaa ka ugu xooga badanina athaalidu ka saddexaad weeye waxaa sheekhuu leeyahay ninkan wax loo dardaarmay wasiyada iyo dardaaranka muxuu ku mulkiyaa markaa wuxuu inoo sheegay dhowr arrimood ma bimowti lmuusi kan dardaarmayay dhimashadiisa ayuu ku mulkiyaayoo waxay la mid tahay dhaxalkii iyo tadbiirkii masalan dibdhigiddii addoonka la yidhahdaa mid tufaanta xorun maca halkaas ayuu ku mulkiyayaa am biqabuulihi mise aqbalidda u aqbale ayuu ku mulkinayaa oo dee waa waa milkisiin caqdi la isku milkisiinayo qabuul ayay ku taagantahay sidii beeca oo kaleo aqbalid buu ku mulkinayaa am mawquufun am milku lwasiyati mawquufun ama shaygaa muusaabihiga ah milkigiisi waa mawquuf oo waa xayiray oo waa la joojinaya oo cidna hadda la raacin maayo miyaa waxa weeye waa intaa aanu ninkii muusigee dardaarmayena dhintay kii kalena aanu aqbalin ayuu leeyahay ma wuxuu ku milkinayaa dhimashada uu ninkii dhintay mise aqbalidda mise milkigii waa mawquuf oo waxaa la leeyahay cidna iminka la raacin maayo markaa fain qabila baana anahu malaka bilmowti masaladii halkii inoogu caddeeye wuxuu yidhi haddii uu aqbalo fain qabila hadduu aqbalo kii muuse lahowga ahaa ayaa aqbalay baana waxaa daaday annahu malaka bilmowti wasiyada inuu mowtkii ku milkiyey wa ilaa haddii kaloonu aqbalin baana annahaa lilwaarisi waxaa caddaatay inuu ninka waariskeee dhexlayay uu lahaa ayaa caddaatay aqwaalun baa masalada ku sugan adhaar waa ka ugu xoog badnaa haalidu ka saddexaad weeye ka saddexaadna waa kee dee saddexda un eeg hal yamliku lmuusa low bimowti lmuusi waa mid am biqabuulihina waa ka labaad am mawquufuna waa ka saddexaad markaa ka ugu adhaarsani waa qowlka saddexaadee inay mawquuf tahay ah maxaa yeelay ee muddadaa loo joojiyey dee hortuu ninkii dhintay looma yeeli karo waayo ninkii dhintay dee wax ma milkin karo shaygana wuu dardaarmay ninka waariska ah ee dhexlayay ninkan dhintayna looma yeeli karo maxaa yeelay isna dee shayga dhaxalkaa wuxuu milkinayey dayn iyo dardaaran markay ka baxaan ayuu isna milkinayey ninkii muusaalahowgiina dee isna lama milkisiin karo oo haddii aynu idhahno ninka muusaalahowgaabaa milkiyey dee radintiisan dambe uu radinayaa may sugnaateenoo si dhaxalkoo kale ayay noqon lahayd markaa qowlka raajixi waxa weeye inay mawquuf tahay oo la joojinayo marka la joojiyo haddii uu aqbalo dabeed milkigeedii waa mawquuf baa la leeyahay hadduu aqbalo kii muusaalahowgii baanahu annahu malaka bilmowti daa weeye inuu mowtkii ku milkiyey ayaa laga garanayaa wailaa haddii kalena baano waxa caddaaday haddii aanu aqbalinna wailaa haddii kalena aqbalina baana waxa caddaaday lilwaarisi annahaa lilwaarisi kiin dhintay ka dhexlayey inay u sugnaatay aqwaalun baa ku sugan masle adhaaruhaana ahaalidu kaa saddexaad weeye wa calayhaa aqwaashan saddexdaa dusheeda ayaa tubnaha lagu dhisi ahamaratu midihii iyo wa kasbu cabdin addoon shaqadii oo xasalaa soo xasilay bayna almowti iyo waalqabuuri iyo wa nafaqatu iyo wa fitratuhu ayaa lagu dhisayaa wa nuaalibu almuusa lahu ka loo dardaarmay binafaqati ayaan ka ayaynu ka dalbaynaa in tawaqafa hadduu iska taaga fii qabuulihi iyo waraddihiba waxau sheekhu leeyahay saddex qowl ayaynu halkaa ku soo tilmaannay oo masalan intuu ninkii muusiga ahaa dhintay kii kalena aanu aqbalin ma wuxuu ku milkiyey mawdkiibuu ku milkiyey mise aqbalidda mise waa mawquuf saddexdaa qowl baynu soo marray haddaba wuxuu yidhi saddexdaa qowl waxa kaloo lagu dhisayaa oo ku dhisan midho iyo kasab addoon oo xasilay geeridii ninkii dardaarmay iyo kii loo dardaarmay aqbalaaddiisa dhexdooda timi masalan ninbaa geed buu dardaarmay wuxuuhi geedka ninka hebel la yidhaahdo ayaan u dardaarmay ninkii baa dhintay intaanu kii kalena aqbalin ninkiina dhintay ayaa geedkii midho yeeshay midhihii baa la guray oo dee waa la iibiyey addoon buu ahaayo addoonkii waa shaqeeyey oo farsamo gacmeed buu yaqaanay oo waa shaqeeyey muddadii mawdka iyo aqbalitaanka u dhaxaysay wixii baa halkaa yaalla halyaa yeelanaya ayaa iyaduna isweydiin leh waxaa kaloo masalan hadduu addoon iyo xoolaya ahaan lahaa dee addoonkii iyo xoolii nafaqay doonayaan iyo waxsiin hadduu addoon yahay fitra zakaatulfitri in laga bixiyuu doonayaa nafaquu doonayaa aradbeel buu doonayaa yaa wixii ay raacaysaa waxa uu leeyahay waxay ku dhisan tahay uun aqwaashaa saddexdaa ayuunbaa lagu dhisayaa midhaha iyo kasabka addoonka ee xasilay bayna almowti waalqabuul iyo nafaqada masalan addoonka iyo radbeelkiisa iyo fidradiisuba marka haddii aynu dee qowlkan raajixa aynu qabanno ee ka saddexaadoo inay mawquuf tahaya waa la joojin haddii markaas uu aqbalo kii loo dardaarmay hadduu aqbalo wixii faa'iide ahaana isagunbaa qaadanaya wixii masalan dhibaato ahaydee ku yima qarash iyo wax ka baxayeyna isagunbaa la raacinayaa faa'iidadeedina isaga ayaa qaadanaya waa qowlka saddexaad markaynu ku soconno haddii aynu qowlka hore dee aynu ku soconno oo idhaahna bimowti bimowti lmuusi ayuu ku milkiyey kan loo dardaarmay oo fawaaiddiile isaga ayaana qarashka laga doonaya haddaynu idhaahna aqbalidna dee mawquuf bay noqonaysaa iyo qowlka saddexaadba waa la joojinayaayo hadduu aqbalana isaga ayaa faa'iide iyo qarashbu raacaya hadduu aqbali waayana qarash iyo faa'iidaba ninkii waariska ahaa ee kan dhintay dhexlayey ayay raacaysaa marka wa calayhaa aqwaashan saddexda aynu soo maraa tubnaa lagu dhisay athamaratu iyo wa kasbu cabdin xasalaa bayna almowti waalqabuuli xasilay markaa qowlka hore haddaynu ku soconno dee kan loo dardaarmay ayaa yeelinay fawayd maantana isaga ayaa lagu yeelanaya ka saddexaad ee aqbaliddana waa la joojinayaa kan kale saddexaadna isna waa la joojin ciddii markaa hadduu aqbalana kan loo dardaarmay raacay hadduu aqbali waayana kii waariskaah bay raacaysaa faa'iidana kaxaysan gurmigana lagu yeelan wa nafaqatu wa fitratuna yacni aqwaashaasun bay ku dhisantahay addoonkaa nafaqadiisii iyo fidradiisii waxa uu kaloo halkanina leeyahay wa nutaalibu lmuusa lahu kan loo dardaarmay waxaynu ka dalbi binafaqa waxaynu odhan addoonka nafaqee iyo masalan xoolahan iyo waxaa nafaqee baynu odhan in tawaqafa fii qabuulihi wa raddihi hadduu aqbalidii iyo celintii labadaba iska taago waxaa la odhan war ama dee shaygan adaa lagu dardaarmaye dee ama aqbal baa la odhan oo dabeetana dee qarashkiisana iska bixi faa'iidadiisana qaado ama dee raddi oo shaygan iska celiyo ilaa aduu mucallaq ku yahay ama iska celiyo dee ninkan waariskaasi faa'iidadana ha qaato wixii markaa qarash laga doonayana isagu ha bixiyo sidaas ayuunbaa la odhanaya oo masaladaasi waxay ka dhigan tahay hadduu nin dhowr dumara leeyahay oo dabeetana oo mid ka mid oo mucayan ahayn furo yidhahdo mid baan furay dee wada nafaqan baa la odhan intaad caddaynaysa tay ahayd tay ahayd intaad caddaynayso wada nafaqayun baa la odhan oo nafaqadoodii waa laga wada doonayaa wallahu aclam min wasiya asaxiixa wasiyada saxiixada ah axkaamteedii ayuu fasal yahay idaa awsaa marka uu dardaarmo qofkii xanuunsanayay bishaatin tatanaawalu waxay keensan oo ay qaadanaysaa shaatadaasi sagiirata aljuha tii jidhkeeda ama jirmigeedu uu yaraa iyo wa kabiirataha tii uu juhadeedu ay weynayd saliibatan iyo wa maciibatan mid saliima oo wax eeba lahayn iyo mid ceebaysanba waa ay keensan neefka adhiga ahi ba'nan ida iyo wamacsan wa macsan riyaba way keensanaysaa kadadakarun waxaa la mida kii labaa fil asaxi haddaynu qabanno laa sakhlatun iyo wacanaaqun maya iyaga fil asaxi asax haddaynu qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii masalan qofkii wax dardaarmayey uu dardaarmo neef adhi ah uu yidhaha qofkaa waxaan u dardaarmay shaata ayaan u dardaarmay buu yidhi waanu iska idlaaqayo wax kalena kugu qaydini macnaha shaata neef adhi un baan u dardaarmay buu yidhi wuxuu haddaba keensan ismigaa shaatanimada ee uu idlaaqay wuxuu keensanayaa oo bimacnaa lagu bixin karaa dardaarankii neef aryahoo jusadiisa ama jismigiisa uu yar yahay iyo mid jidh weyn mid ceebaysan iyo midaan ceebaan lahayn oo saliimo ah wuu keensan ido iyo riyo labadaba wuu keensanayaa macnaha qofkii neef dardaarmay ee yidhi qofkaa neef ha la siiyo neef jidhkiisu wen yahay iyo miduu yar yahay iyo mid ceebaysan iyo mid bad qabta iyo ida iyo riyo mid kastaaba wuu noqonayaayoo dee magacii ayaa ku rumoobayaa magacii ayaa ku rumoobaya oo neefkii ari ahaa dee wuu wada noqonayaa anaa halkan kale ee masalan iibka iyo zakada iyo kafaarada iyo marka laga hadlayo waxay culimmadu yidhaahdaan haddii la idlaaqo neef wuxuu keenaa neef bad qaba maxay halkanna sidaa u noqon weyday waxay dhahdeen halkaa waxaa la eegayaa arrin ka dheeraada lafdigu sida uu keenayo oo dee wax la kala iibsanayo iyobaa meesha ku jira halkana waxa magacii ku dhaca ayuunbaa la doonayaa magacii soo gala wakadaa dakarun fi lasaxi asax haddaynu qabanno kii labaana waa la mid oo masalan haddii shaata la yidhaahdo neenkaa waxaan u dardaarmay shaata ayaan u dardaarmay buu yidhi kii labaa waa lagu bixin karaa dardaaranka oo kii labaa waa noqonayaa maxaa yeelay dee ismiga shaato ayaa ku dhacaya bila saxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee shaatadu markaa waa ismuljinsi sida insaanka oo kale taaniga asaxa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay maye ma keensanaye curfi baa jiro oo shaatada had iyo golaalo waxaa loo isticmaalaa dee taa dhadigunbaa loo isticmaalaa ee kalabi kuma jiro laa saklatun wa canaaqun iyaga labadaas ma keensanayo sakla waxa weeye waa nayshi wa canaaqun iyo wa xarti ka saklana waa neefkii idaha yaraa waa nayl canaaquna waa waxarti ee saanti yarayd ma keensanayaanoo magaca shaatanimo ma soo gelayaan iyagu filasaxi haddaan qabanno maxaa yeelay mid kasta dee sakle iyo canaaq shaato lama yidhaaho neef adiga la odhan maayo maxaa yeelay dee da'deeda ayaa iska yar taaniguna wuxuu leeyahay war mae waa soo gelayaayo magacii waa ku wada rumoobaya neef adiga waa la odhan karaa walow qaala hadduu yidhahdo acuuhu siiya shaatan min hanami arigii ka siiya hadduu yidhahdo walaa hanama lahu wax arigana aanu lahayn laqad wasiyadaasi laqwi ayay noqo laaqi bay noqonaysaa wain qaala hadduu yidhahdo min maalina ka siiya ushreed lahu waa loo soo iibin waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninku yidhaahdo dardaarmayey ucduuhu shaatan war neef adhiga min hanamii buu yidhi adhigayga neef adhiga ka siiya ninkaa waan u dardaarmee walaa hanama lahu wax adhigahuu leeyahay markaa uu dardaarmayana ma jiro laqad wasiyadiisaasi laaqi bay noqonaysaa midaan waxba ka jirin bay noqonaysaa maxaa yeelay dee wixii wasiyadu ay ku xidhmaysay ayaan meesha oolinoon jirinba waaye kaasi waa laqad haddii se u dhan wayn qaala min maalii wuxuu dhi acduuhu shaatan min maalii maalkayga neef adhi ha laga siiyo adhina ma leh ustureed lahu waa loo soo iibin neef adhi a ayuunbaa loo soo iibin mar hadduu yihi maalkayga ayuunbaa neef adhiga looga soo iibinaya waljamalu iyo wannaaqatu yatanaawalaani waxay labadaasiba keensan oo bimacnaa soo gelaya hadalkaa albakhaatiya geela nooca bakhaatiga la yidhaahdo iyo walciraaba nooca kale ciraabka la yidhaahdo la axaduna midkooda alaakhara ka kale ma keensanayo wal asaxuna tanaawulu baciiri naaqatan inuu keensanayo weye laa baqaratin hawran iyadu ma keensanayso wa hawruna lidakari ayuu u sugnaaday waxau sheekhu leeyahay jamal iyo naaqa jamal oo awrkii ee naaqa oo hashi ah waxay keensanayaan oo soo gudagalaa albakhaatiya macnaha waa geela nooc ka mid ahoo luqundhaa dheer ayaa bakhaatiga la yidhaaha kaasnimat albukht ilmaa'ila albukht yani waa tii markaa xadiidku tilmaamayey ciraabkuna waxa weeyun waa taana iyaduna sifada aan ahaynee kaa ka soo hor jeeda oo mar haddii ama jamal la yidhaahdo ama naaqa haddii la yidhaahdo kaa luqunta dhaadheer iyo kaa kale ciraabta la yidhaahdo labadaba wuu keensanayaa la axadhuma alaakhara midkoodka kale ma keensanayo oo haddii jamal uu dardaarmo naaqa laguma bixin karo hadduu naaqa dardaarmona jamal laguma bixin karo maxaa yeelay dee jamalkana kala bale naaqadana kadadig baa la yidhaahdaa asaxu laakiin waxa weeye haddii baciir la cabiro naaqa isagu wuu keensanayaa wixii jamal keensan jiray wuu keensanayaa waxaa kaluu keensanaya sida naaqa ayaa soo gudagelaysa waa ismuljinsi insaanka oo kalea oo baciir xataa dadiga lafdiisa waa la yidhaahdaa inaga afkeena baciir waxaynu naqaanaa adig horada awrka laakiin waa geel unoo lab iyo dadig wa uu noqdaa xalaba fulaanu baciirahu hebel wuxuu lisay awrkiisii miyaa la odhanaya baciirahu waa heshiisii may markaa noqonaysaa markaa iyada haddii baciir la yidhahdo naaqa way soo gelaysaa oo naaqa waa lagu bixin karaa hal laa baqaratin fawran laakiin haddii baqaro la yidhaahdo oo ninkii neef lo-a dardaarmo uu idhaa haddii uu baqaro dardaarmo idhaa neef lo ayaan lafdulbaqara ayaa dadiga u yaalla aaniguna wuxuu leeyahay as waxaa ka soo horjeedaa wuu iska keensanayaa buu leeyahy wa hawruna lidakari hawr haddaad maqasho waa dibi isaga marka la dardaarmo lab ayuunbaa loo isticmaalaya oo nin baa yidhi hawr baan dibi baan dardaarmay waa dibigaasun baqaro markaa laguma bixin karo wlmadhabu madhab waxa weeye xamlu daabati calaa farasin iyo wa baqarin iyo waximaarin in lagu xabaarayo waxau sheeku leeyahay haddii daabo la dardaarmo nin baa wuxuu hi ninkaa waxaan u dardaarmay hebel la yidhaha daabo waxa markaa lagu xambaarayaa oo ay noqonaysaa daabadaasi faras iyo baqal iyo dameer intaasiba daabo way noqonayaana wuu soo gudagelaya maxaa yeelay dee saddexdaa in loo isticmaalo ayaa iska qaalib ah inkastoo luq ahaan daabo kulla maa yadubu calaa wajhi ilard wax kastoo dhulka dushiisa socda la yidhaahdo ama bogha ku socda ama baabacaha ku socdee haddana curfi ahaan waxaa loo isticmaalaa saddexdan oo wixii la fuulaya bay xilliyadaa hore ugu qaalibsanaayeen sidaa daraaddeed baa daabadu ayagu ay ahaayeen walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuhaa yani waa la fuulayo markaasa sii qalib uu noqdeen wayatanaawalu raqiiqu haddii addoon la yidhaahdo sagiiran mid yar ayuu keensaniyo waa unhaa mid dadig wa maciiban mid ceebaysan wa kaafiran gaaliyo wa cukuusahaa intaan soo sheegin cagsiyaalkooda wa qiila waxaa la yidhi in awsaa hadduu dardaarmo biictaaqi cabdin addoon xorayntii hadduu ku dardaarmo wajaba almujzi'u kafaaratan kafaare kii gudayey ayaanbaa waajibaya wuxuu sheekuu hi hadduu masalan ninkai addoon dardaarmo wuxuu hi addoon ayaan dardaarmo ma addoonka ha la xoreeyo bu hebel waxaan u dardaarmay addoonka ama addoonka ha la xoreeyo bui lafdi addoonkaa waxaa noqon kara kii yaraa iyo kii dhadiga kii ceebaysnaa kii gaalka ah intaasiba waa lagu bixin karaa wasiyadii addoon la dardaarmay wa cukuusahaa intan cagsiyaalkeeduna way noqdaan oo ah dee sagiir bayna kii weynaa unhaynu nidhee kii dhadiga kii labaad maciib bayna kii saliimka ahaa kaafir baynu nidhee muslim yacni intaa cagsiyaalkeedana wuu noqonayaa oo magacii baa dhammaan ku wada rumoobaya ismu raqiiq ayaa intaaba ku wada rumoobaya qiil baa wuxuu leeyay in awsaa biictaaqi cabdin war hadduu dardaarmay addoon in la xoreeyo wajaba almujziu kafaaratan mid kafaaro noqonaya oo kafaaro gudaya ayaa waajibaya maxaa yeelay mar haddii dee la yidhi xorayn dee ictaaqa waxa u caan ah kaa isagu kafaarada gudaya saliimka ah walow awsaa hadduu dardaarmo biaxadi raqiiqihi addoommadiisa mid ka mid a ayuu dardaarmay biaxadi ariqahi baa looga jeeda famaatuu waa dhinteen oo ama qutiluu waa la dilay qabla mowtihi intaanu isagiiba dhiman baa la dilay baataladu way buraysaa eewain baqiya waaxidun hadduu mid soo hadho tacayana kaas ayuunbaa u cayinoobaya u waajibaya waxau sheeku leeyay ninkuu dha addoommo dhowr addoon buu lahayo wuxuu yidhi mid baan dardaarmay in la xoreeyo eefaa ku dhacday oo dhowrkii u lahaaba uga dhinteen ama waa la laayeyba waana qabla mowtihi kii dardaarmayba intaanu dhiman ba ama la laayey ama ay dhinteen qabla mowtihi qabla mowtilmuusi kii dardaarmay ka hor badalad wasiyadaasi way buraysaa maxaa yeelay dee xilliguu dhimanayey addoonba ma lahayn oo xilligaasu maalan la fiirinaya dhimashada wain baqiya waaxidun tacayana mid qudhaa ka soo hadhay kaasuunbaa u caynoobaya dardaarankii maxaa yeele isaga ayaa mawjuudoo jooga ninkii waaridka ahaa inuu haysto markaa ma laha e kaasunbaa la bixinaya oo biictaaqi raqaabin qoro xorayntooda ayuu dardaarmay fa alaaun saddex weeye fain cajiza uluuhu canhuna hadduu ka caajizay falmadhabu annahu laa yushtaraa shiksun lama soo iibinayo bala nafiisataani laa yushtaraa bihi shiksun lasoo bala nafiisataani baa bihi lagu soo iibin ee fain fadala can anfusi anfasi raqabatayni laba qorood oo wanaagsan hadduu shay un ka soo baaqi noqdo falil warasati warasada ayuu sugnaaday ee walow qaala hadduu yidhahdo thuluuhiy lilcitqi buu u sugnaaday ishturiya shiksun baa la soo iibin wuxuu sheekhu leeyahay hadduu dardaarmo hoore ayuu dardaarmay xoroontood wuxuu caani dardaarmayaa ina addoomo xoraysaan ama riqaab qoore inaa xoraysaan baa lagu dardaarmay faalaaan saddex ayaa la xorayn markaa maxaa yeelay jamaca de inta ugu yaray sida raajixa waa saddex haddaba saddex ha yidhaahdee masalan ulukii saddexda ma wada noqonayo ulukii saddexda waa ka yaryahay ulukii loo ogolaa masalan waa laba labun buu noqonaya ee saddex ma gaadhayo fain cajaza uluuhu canhunna ulukii loo ogolaaye ninkanu xaqa u lahaa ayaa ka caajisay saddexdii oo saddex ma wada oofinayo ma wada gaadhayo ee laba iyo unbuu masalan la oofinaya ama masalan dee laba iyo wax laba iyo wax buu noqonayaa ulus falmadhabu madhab waxa annahu laa yushtaraa inaan la soo iibinay shiksun qayb la soo iibin maayo oo laba raqabo laba addoon iyo qayb la israacin maayo walow baaqi kala baxor ha ahaadee bale nafiisataani bihi yushtaraa nafiisataani bihi laba wanaagsan ayuun baa lagu soo iibinaya bihi bimaa awsaa wuxuu dardaarmay laba wanaagsan unbaa lagu soo iibin ee waxba la odhan maayo masalan uludkii hadduu laba iyo wax yahay la odhan maayo addoon qaybtiin ha la soo iibiyo leanno qaybkaas raqiiq la odhan maayo labun baa la bixinaya fain fadala hadduu ka soo dheeraado can anfasi raqabatayn can raqabatayni nafiisatayn macnaa laba qoorood oo wanaagsan baa shay un baa ka soo hadhay markii la soo iibiyey baa uludka intii noqotay ayaa wax yar baa ka soo hadhay falil warasati intaa yara soo hadhay dadka warasada ah ayuu u sugnaaday oo shaqsigii dee raqabo ma noqonayo walow qaala ulusi lilcitqi hadduuse yidhahdo aniga uludkayga aan xaqa u lahaa xorayn buu u sugnaaday ee waxaa lagu xoray ushturiya shiksun dee qayb baa la soo iibin markaa hadduu yidhahdo uludkayga aniga xorayn buu u sugnaaday wax ku xoraya hadduu uludkii lay ogolaa uludkiisina uu masalan addoonunbuu barhkii goynayaa ama addoon buu uludkii goynayaa ushriya shiksun addoon qeybkii baa la soo iibin oo markaa la xorayn maxaa yidhaha kaas waa sidaa laysamrayba waxay tahay uludkii in cidqi loo iilo walow wasaa hadduu u dardaarmo lixamlihaa haweenayda uurkeedii ayuu u dardaarmay faatat biwaladayni laba walad bay la timi falahumaa wuu u wada sugnaaday ow bixayin iyo wamayitin bay la timi fakulluhu lilxayi ayuu sugnay fida sax waxuu sheekhu leeyahay nin baa wuxuu yidhi waxaan u dardaarmay gabadhaasi waxay uurka ku sidaan wuxuu dardaarmay buu yidhi waa la sugay dabeedna uurkiioo faatat biwaladayni laba ilmoo mataanaa bay dhashay halkaana waxoogay dardaarana baa u yaalla falahumaa labadoodii ayuu u sugnaaday labadoodii ayaa si siman u wada qaadanaya aw bixayin wamayitin atat bixayin wamayitin waxay dhashay mid nool iyo mid dhintay fakulluhu wixii la dardaarmay lilxayi filasax ka nool unbaa qaadanaya ee nolosha ku yihi maxaa yeelay ka meydkii macduun buu ka dhigan yahay aaniga asaxa gorjee wuxuu leeyahay maya ee ka nooli wuxuu qaadan nis niska kalena warasadii ninkan dardaarmay ayuunbaa qaadanaysaa oo asaxu isagu saasuu leeyay walow qaala hadduu yidhaha in kaana xamluki haweenay yahay haddii uurkaagaasi dakaran mid labuu yahay aw qaala mucri unhaa mid dhadig falow kadaa waxaasuu leeyahy fawaladatumaa labadoodiiba waa dhashay laqad usidaasi laaqi bay noqon ee walow qaala hadduu yidhaha in kaana bibaطnihaa caloosheeda dakarun hadduu ku jiro fawaladatumaa dabeedna labadoodii ay dhasho istaxaqa dakaruka labuunbaa mudan oo walada dakarayni ama laba labbay dhashay fal asaxu sixatuhaa inay ansaxayso dardaarankii weeye wa yucطiihi lwaariu ka dhaxlayaana wuxuu siin man sha'a kuu doono minhumaa labadooda ka ahaaday wuxuu sheekuu yidhi waa iska iftiraabaad un iyo wax la qadaraya un wadaadada taasaa ku badan haddii uu yidhaahdo na haweenayay waxaad uurka ku sidaa hadduu lab yahay ama hadduu mid dhadig yahay falow kada waxaasaanu dardaarmay buu yidhi neefkaasaanu dardaarmay ama lacagta intaa laeg baanu dardaarmay fawaladadhumaa labadiiba waa dhashay mid lab iyo mid dhadigba way dhashay waxaanu yidhi hadduu lab yahay ama hadduu dhadig yahay buu yidhi laba mataanaa bay dhasho noocaas laqad wasiyadaysay laqwi bay noqon maxaa yeelay waxay leeyihin dee uurkeedii ila wuxuu uhi uurkaagaasi hadduu lab yahay ama dhadiga waxaasaan u dardaarmay uurkeedii dhammaantii lab iyo dhadig midna noqon waa lab iyo dhadig midna noqon waa dee dhammaantii waa kanoo lab iyo dhadig buu noqday labna wada noqon waa dhadigna wada noqon waa isagina wuxuu hadduu lab noqdo ama hadduu dhadig noqdo labadiiba wada noqdo wasiyadaysasi waa laaqiyo waxba kama jiraan hadduuse idhaha in kaana bibaطnihaa dakarun haddii caloosheeda lab ku jira buuli fawaladadhumaa kii dhadigaayo kii labaaba way dhashay istaxaqa dakaru kii labaa ayaa mudanaya oo keliya maxaa yeelay dee caloosheedii waa laga helay mid lab kan dhadiga kusoo korray waxba dhibi maayo marka ila wuxu haduu calooshaada mid labi ku jiru idhi aw walada dakarayni isagoo yidhi hadduu mid labi calooshaada ku jiraan waxaa u dardaarmay ayaa laba laba ayaa ayaa ayay gabadhi dhashay fal asaxu sixata hortu dardaarankii waa ansaxayaa dardaarankii wuu ansaxayaa maxaanay noqon wa yucطiihi waxaanu siin alwaariu man shaa minhumaa ka uu doono ayuunbuu ninkii waaridka ahana siinaya waaridka unbaa kolba kii isagaa ayla noqoto ayuu siinaya walow wasaa hadduu dardaarmo ljiraanihi jaarkiisa ayuu dardaarmay faliarbaciina daaran waxay noqon afartan daarood min kulli jaanibin dhinac kastaba afartan daarood bay noqon waxuu sheekhu leeyahay masalan wuxuu u dardaarmay jaarkayga buu waxaa hala siiyo meeshuna waa magaalo oo dhinac walba guriya waa ka xigaan sidee baa dabeedna la odhan wuxuu hi gees walba afarta jihaba koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo galbeed mid walba afartan daaroodon ha laga soo tiriyo boqol iyo lixdan kaa daarood ayay noqonaysaa boqol iyo lixdan kaa daarood daartiiba waxay hesho cidda ku dhex jirta ayaa loo sii qaybin haddana oo xadiid uu warinaya abu daauud iyo kayrkii ay wariyeenoo mursal ay ku tilmaameen oo ay yidhahdeen duruq xoogaynaysana wuu leeyahay ayaa rasuulku wuxuu yidhi sala lahu ala xaqul jaari arbacuuna daaran haakada wahaakada wahaakada wahaakada dabeedna xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe iyo midig iyo bidixba wuu ishaaray bay yidhaahda waalculamaau culummaduna asxaabu culuumi sharci sharciga culumdiisa kuwa u saaxiibkaa wey min tafsiirin iyo wa xadiiin iyo wa fiqhin laa muqri'un iyo wa adiibun iyo wa mucabirun iyo wa طabiibun maya wakadaa mutakalimunna waa kula mid cinda alakariina culimada intooda badan agteeda waxau leeyahay sheekhu culimmadu haddii wax loo dardaarmoo la yidhaahdo shayga waxaan u dardaarmay culimmada dee wadaad fara badane keebuu noqon markaa asxaabu culuumi sharci sharciga culumtiisa shareecada culumteeda cilmiga shareecada dadka u saaxiibka ah ayuunbaa la siin ee mid kastoo buwaagsita la siin maayo asxaabu culuumi sharci haddaba culumta sharciga ah ee qofka yaqaano wax lagu siinaya waa min tafsiirin waa tafsiirkii waa qofkaa yaqaana kitaabka ilaahay casiiskaa macnihiisa iyo waxa la yaariyo wixii ku xidhan kaa yaqaana ayaa la odhanayaa waa yani kuwa yaqaan ba culimo la odhanaya ama caalim la odhanayaa kaa tafsiirka yaqaana wa xadiiin iyo xadiidka xadiidka rasuulka oo macaanidiisa iyo rijaaliisa iyo duruqdiisa iyo dee kiisa saxiixa iyo kiisa saqiima wixii looga baahnaayo o dhan ka isaguna yaqaano ayuu noqonayaa ee dee aan simaac keliya maqal keliya unaan ku gaabsanine aqoon wixii oo dhan unle waana min ajali alculuumi bacda alqur'aan xadiid wa fiqhin iyo cilmu fiqhigii oo looga jeedo axkaamta sharcigaa hadday naskeeda tahay hadday istinbaadkeeda tahayba ka garanaya ee abwaabta fiqiga dee aqoon u leh kuwaas ayuu noqonaya yacni kuwayaalahaas ayay noqonayaan culimmada la siinayo dardaaranka culimo loo dardaarmay laa muqri'un muqri isagu maya markaa muqriga culimmada qaarkoodna yacni waxay yani uga uga hadlayaan ama ay u fasirayaan kaa isagu xadiidkii rijaashi rijaasha markaa yaqaana riwaayadkii rijaasha un markaa yaqaana een wax kale aan aqoon u lahayn kastoy culimo qaarkood ka daba imanayaan ay leeyihin ninku hadduu riwaayaadkii rijaasheedii yaqaano dee nin duruqdii xadiidka yaqaana ayuunbuu ka dhigan yahay qaarna waxay muqriga ay u dhigeen cilmu lqiraa'aat qiraa'aadkan qur'aanka un ka yaqaanin wax kale aan aqoonin ee halkaasa asuusay akhriyay iyo halkaasa hebel akhriyay keliya un isagu iyo duuri baa halkaa akhriyay iyo abu camar baa halkaa akhriyay keliya un isagu haya een wax kale u raacin qaarna saasabay u dhigeen wa adiibun adiibkii adiibku isagu waa kan kuwa naxwada y naxwada iyo luqada kuwaasna udabaa la yidhaahdaa ama adiibku waa kaa mucabirkuna waa kaa isagu ruyada un dadka u fasiraya xalay maxaad ku riyootay iyo hebelo bal waan riyooday bal hadda ka waran la yidhahda isna wuxuu isku gegeeye wey wa tabiibun iyo dhakhtarkii isaguna ka mid maaha wakadaa mutakalimun cinda alakariina mutakalim isaguna waa la mid mutakalimkuna ama cilmu lkalaam waxa weeye nimankan caqaa'idka qaabkan falsafadda iyo caqlaaniyaddu ku jirto u dhigay wax alla waxay kaga jawaabaan hadday ilaahay jiridiisa tilmaamayaan hadday maqalkiisa tilmaamayaan hadday yacni si si caqlaaniyada un uga hadlaa ee u waday een aayad iyo xadiisoona u deliishanine shubahaadkaa iyo waxaasun dhex gala ee falsafadda ku lumiya kuwaas cilmulkalaamkana kuwaasaa la dhaha ama mutakalimiin waa nimanka caqaa'idka iyo dee waxaa sifaadkaa ilaahay iyo waxaasoo dhan caqaa'idka uga hadlaa qaabkaa falsafadda iyo ay ku jiraan sidaa uga hadlaa ee aan sidan basiidka ahee dee salafu saalix ay uga hadlayaan ee ama caqiida ahlu sunna waljamaaca ay tahay ee nusuusta iyo siday uga hadashay in looga hadlo loo daayo aan ahayn waxaana imaam shaafici laga sheegay inuu yihi laan yalqa alcabdu rabbahu bikulli dembin ma cada shirki khayrun lahu min an yalqaahu bicilmi lkalaam inuu addoonku la kulmo rabbigii dembi kastoon shirki ahayn ayaa uga khayr badan isagoo cilmulkalaam xambaarsan inuu ilaahay la kulmo oo waxaasun isu geynayo oo kala wada yacni suufiyada lafdeeda ayaa subki iyo culmo fara badani waxay u qaybinayaan laba qaybood ayay u qaybiyeen marka waxaa ka mida bay yidhahdeen masalan qaar uu magacyadooda ka soo qaadanaya qaar ka mida muqniguba imanka oo si ibnu carabi ninka la yidhaha iyo ibnu sabciin iyo uu leeyahay waa qaar baadiyoobo jaahiliinu dariiqa islaamka ka baxay iska daa culimo inay noqdaanba oo waxaa sheekha ibnu muqri la yidhaahdaana uu tilmaamayba ninka ka shaki ah ibnu carabi iyo kooxdiisu waa kuwanay wadaadadu ku tawasulaan ee runtii akriyaane ninka gaalnimadooda ka shaki ah wuu gaaloobaya bu isaga gaaloobayu ninka gaalnimadooda ka shakiya waxaana lagu yaqaanaa nimanka alitixaad walxuluul baa lagu yaqaanaa yani waxay qabaan in khaaliqa iyo makhluuqu midaysan yahay ama ilaahay wax walba u dhex galay sidaa daraaddeed ba waxay qabaan fircoon iyo muuse dee fircoon baa saxsanaa bay ku leeyihin ana rabbukum ulaclaa markuu leey de ilaahay bay ku dhex jira buu lahaa dabeedna markaa muuse un baa dee fahmi waayey oo halkaasay mariyeenoo dee kutub bay leeyihiin oo wax aanu la yaqaano markaa qoladaasina waa ka mid kuwa an markaa culimada aan ahayne dee uu leeyahay haddii gaalnimadooda lagaba shakiya iskadaa culimo lagu daro waaba qofku isagaaba haliskelaya wydkulu waxaa gelaya fii wasiyati اfuqaraa'i fuqarada wasiyadooda almasaakiinu ayaa gelaya iyo wcagsuhu wydkulu waxaa gelaya fii wasiyati fuqaraai almasaakiin wacagsuhuna waa la mid walow jamacahumaa hadduu kulmiyana shurika waa la wadaagsan nisfayn wajcula nisfayni laba nis ayaana laga dhigaya waaqalu kulu sinfina alaaثat weeye walahu tafdiil inuu u kala badiyana wuu leeyahay waxau leeyahay sheekhu haddii masalan fuqaro loo dardaarmo masaakiintuna way soo geli masaakiintuna way soo geli sidaa cagsigeed haddii masaakiin loo dardaarmo fuqarana way soo geli markaa haddii macnaha haddii midkood miskiin la yidhaah waxaa miskiinkaan u dar masaakiintaan dar fuqara waa la siin karaa fuqaradaan u dardaarmay masaakiinta waa la siin karaa marka ay kulansan yihiin waa waxyaalaha la yidhaahdo ida iftaraqaa ijtamacaa waida ijtamacaa iftaraqaa macnaha waxa weeye ida ijtamacaa hadday kulmaan oy meel ku wada yaallaan imika waa fuqara iyo masaakiin labadiiba meeshay ku wada yaallaan ida ijtamaca iftaraqaa wax gaaray kala noqdaan fuqarana waxbaa loo yaqaan masaakiinna waxbaa loo yaqaana waida iftaraqaa hadday kala tagaan oo fuqarana meel ay taallo masaakiinana ay meel taallo ijtamacaa fi tasmiic way kulmayaanoo ka kaleba ka kale waa la odhan karaa yani wuu inoo keeni doonaayo kollay qismul sadaqaadkii halkan uu geliyo imika wax yar ba inooga hadhay ee adigu dee waa faqiir iyo miskiin labaduba waa kii baahnaa un ee waxay shaaficiyadu yidhaahdaan waxa sii daran faqiirka oo faqiirku isagu waa ka aan wuxuu u baahnaa waxba ka haynin ama nus wax ka yar ka haya laakiin miskiinku isagu waa baahan yahay laakiin waxbuu yar hayaa oo waxaanu hayun baan wada gaadhayni wuxuu doonayey ama safiinatu fagaad limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr quradoon dhan iska wadatay ayay leeyi dana wuxuu ku tilmaamay masaakiin inay ahaayeen dee baahidaadaanay waxba gadaboolayn baade waana dhici kartaayoo dee mid cabanay qolo berris haysatoon arkayba nin mar kabdhan lihi siduu u cabanayo waan la yaabiyo sulaa shaqaaliba uma hayo waxba walow jamacahumaa shurika nisfayni hadduu kulmiyo fuqaradii masaakiinta o kula culi fuqaradii masaakiintaan u dardaarmo shurika waa la wadaagsiin nisfayni wajula nisfayni wixii u dardaarmayna laba qaybood un baa laga dhigi wa aqalu kulli sinfina halaaatun qolo walbana culimo iyo fuqara iyo masaakiin iyo saddex un baa laga gaabsan marka la siinayo saddex un baa laga gaabsan waa qaluljamci waa intaa walahu tafdiilu inuu u kala badiyana wuu leeyahay sinfi kasta axadiis macnahaas qoladanu culimada saddexdu inuu ka siiyey fuqarada saddexduu ka siiyey saddexdu masaakiinta ka siiyey inuu u kala badiyo ayaga lafdoodii wuu leeyahay ow lizaydin walfuqaraa'i buu u dardaarmay فالmdhب أنh زayd kaaxadihim waa midkood fii jawaaزi iعطaa'ihi in la s inay banaantay siintiisu aqala mutamawalin laakiin laa yuxramu looga hoojin maayo bu wuxuu sheekhu yidhi hadduu u dardaarmo nin baa wuxuu daray zayd iyo fuqara wuxuu dadka fuqarada iyo ninka zayd la yidhaahdo ayaan u dardaarmay buuri wuxuu leeyahay فalmadhب أnhu zaydkaa uu fuqarada ku daray kaaxadihim midkoodun buu la mid noqon mid fuqarada ka mid unbuu lama fii jawaazi icdaa'ihi aqala mutamawal yacni in la siinayo oy bannaan tahay in la siiyo wax la maalaysto inta ugu yar in la siiyo inay taasi ku bannaan tahay buu kala mid noqonaya oo mid walba dee wax la maalaysto inta ugu yar unbaa la siinayay zaydna saasoo kaleu noqonaya laakiin laa yuxram laakiin zayd lama hoojinayo buuhi qaniba ha ahaadee mar hadduu ihi fuqarada iyo ninkaasu gaar ninkaa u qabsaday fuqarada dee ninkii la doono waa laga tegi karayay waayo lama cayimin laakiin ninka gaar buu u qabsaday isagee xaaji waxoogay haystaba ha ahaada isaga kaa wuxuu leeyay marnaba la qadin maayo aw lijamcin mucayanin buu u dardaarmay hayr munxasirin oon koobnayn kala calawiyati weeyaan saxad fil adhari waa ansaxaysa walow iqtisaaru waxaana u sugnaayd inuu ku gaabsado calaa halaahatin saddex inuu ku gaabsadana wuu leeyahay waxa uu leeyahay sheekhu wuxuu u dardaarmay jamac mucayana oon laakiin koobnayn waa mucayan laakiin ma xasirisna oo tiro kuma xasirisna kal calawiyati calawiya waa dadkaa loo nisbeeyey un cali bn abi aalib ama haashimiya ama bani tamiim saas oo kale reer hebel buu yidhi marka waa dad cayiman laakiin munxasiriin ma saxad fil adhari adar haddaan qabanno way ansaxaysaa hortuu dardaari karaa sidii fuqaradii loo dardaarmayo oo kale ayuun bay noqon walahuul iqtisaaru calaa alaaa saddexna wuu kaga gaabsan karaa markaa calawiyadaa la sheegayo saddex ka mid unbu wax ka siinaya markaa aw liaqaaribi zaydin ama ninkaa zayd la yidhaahdo aqaaribtiisa ayuu u dardaarmay dakhala kullu qaraabatin baa geli weyn bacuda haba fogaade ilaa aslan wa farcan asl iyo farc mooyane sida saxa haddaan qabno walaa tadkulu geli maysa qaraabatu ummin fii wasiyati alcarab ma gelayso fil asix haddaan qabanno waalcibratuna biaqrabi jaddin awow ka ugu dhow bay ahaatee yunsabu ilayhi zaydun loo tiriyo wa tucaddu awlaaduna qabiilatan lagu tiriyo waxau leeyahay sheekhu ninkaa zayd la yidhaahdo aqaaribtiisu u dardaarmay zaydna wadaadadu waa iska barakaysaano waxaa waa magaca qur-aanka ku soo aroorayoo falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zayd markaasaasay nuxaadda iyo meel walba zaydkaasi isaga badan yihin waa iska yar barakaysanayna bay zayd ninkaa la yidhaha aqaaribtiisa ayuu u dardaarmay dakala kullu qaraabatin qaraabo kasta oo ninkaa zayd leeyahay la yidhaahdaa leeyahay ayaa gelaysa wa in bacuda haba fogaada kaas ee qaraabadiisa o dhan baa geli ilaa aslan wa farcan asal iyo farac moyne aabbe iyo hooyo iyo awlaaddiisii sulbiga ahayd aqaaribta ma gelayaan filasaxi haddaan qabanno maxaa yeele aqaarib lama yidhaahdo de waa qofka lafdiisii weeye asalkiisa iyo faraciisu de waa isaga lafdiisii oo qaraabo lama yidhaahdo kuwaa marka kuwaasi ma soo gelayaan ilaa aslan wa farcan walaa tadhul qaraabatu lum fi lwasiyati lilaqaarib haddii qaraabo loo dardaarmo qaraabada xagga hooye ma soo gelayso fii wasiyati alcarabi fi lasaxi ase haddaan qabano dardaaran carbeed qolo carbeed yani dadka carabta la yidhaahdaa dardaarankooda ayaga hadday nin carabi wax dardaarmo oo u yidhaahdo qaraabada hebel baan u dardaarmay qaraabada hooyada ma soo gelayso fi lasaxi haddaan qabano maxaa yeelay dee hooyada kuma faanaan baa la yidhi carabna qaraabana kuma tiriyaan qaraabada xagga hooye ka timi maya waa soo gelayaan sida cajamkii qoladaan carabta ahayn ba waa la yidhi markaa lafdu rixmna waa soo gelaysaa inay qaraabo tahayna waa soo gelayaa dee qoladii markaa qibdiga ahayd ina lahum dimatan wa raximan baa rasuulku yidhi maxaa yeelay umma ismaaciil baa kami ayaa ka ahaatay bu ayaga ninuu markaa ku faano uu yidhi rasuulku sacdun khaali falyurinii imru'un khaalahu ninka sacad la yidhah waa abtige bal nin kami nin oo abtigii tus oo tirmidi warinaya isna waa jiraan markaa halkaasun buu leeyahay qolada carbeed uma see waqo ninku yar faaniya ahaaye oo dabeedna nin carabi hadduu wax dardaarmo wasiyadiisa qaraabadaasi ma soo gelayso hooyadu walcibratu haddaba cibrada marka xagga laga eegayo qaraabada waa biaqrabi jaddin awowga ugu dhowe yunsab ileyhi zaydun awowga ugu dhowe zaydun isma sheegto ayuun bay noqonayaan wa tucaddu awlaadu qabiila awlaaddiisaasina markaa qabiilo ay xisaabsan tahay ayuun buu noqonayaa intaasumay qaraabadiisii noqonaysaa wa yadkhulu fii aqrabi aqribaa'ihi aqrabadiisa kuwa ugu dhow haddii la idhahdo alaslu iyo walfarcu baa soo gelaya wuxuu yidhi qaraabadiisa kuwa ugu dhow kuwa ugu aqrabsan ayuu yidhi ayaan u dardaarmay ninkaa zayd la yidhaahdo qaraabooyinkiisa ka ugu dhow baanu daray kuwa ugu dhow dee asalkii waa soo gelaya faracina waa soo gelayaa maxaa yeele ayaga ayaa dee qaraabo kuwa ugu dhow haddii la yidhaahdo macnaa ee sii xooga badani ayagun bay noqonayaan markaa jumlahaan inay soo wada gelayaan u weeye laakiin sida loo kala hormarinayo isagaa inoo sheegaya walasaxu asaxna waxaa weeye taqdiimu ibnin calaa abin in laga hormarin wa akhina calaa jaddin in laga hormarinayo walaa yurajaxu bidukuurati wa wiraahatin iyada lagu kala rajixi maayo bale yastawi labu iyo walummu iyo walibnu iyo walbintu way sinmayaan wayuqadimu wuxuu hormaamo yuqadamu ibnulbinti ayaa calaa ibni ibnilibni laga hormarin waxau sheekhu leeyahay asax waxaa weeye masalan marka dadkii aqrab aqribaayihi markuu yidhi aqrabadiisa qaraabadiisa kuwa ugu dhow baan u dardaarmay marka uu yidhaahdo markuu saa yidhaha aqrabadiisa kuwa ugu dhow baan u dardaarmay hadduu yidhaahdo waxaa loogu horraysiinayaa ibniga oo aabbaha laga hormarinayaa maxaa yeele isaga ayaa dee ibnigu ka xoog badan xagga dhaxalaan xagga casaba ahaanba farac baa ka wanaagsanaa bale si bintaduna ay u soo gasho maxaa yeele faracu dee waa kin dardaarmaya jusgii jusga shayguna isaga ka xoog badan asalkiisa awlaadii awlaadoodii baa markaa loo dhana waa akhin walaalkiiba calaa jaddin laga hormarin walaalkana awowgaa laga hormarinaya walaa yurajaxu bidukuuratin wa wiraahatin iyada labaan labnimo iyo dhaxal dhaxalid uu dhaxalkiisa leeyahay lagu kala hormarin maayo mar hadday meesha dardaaran tahay bal yastawi alabu waalummu waalibnu waalbintu walahu waaluktu intaas way sinmayaan mar hadday baabu dardaaran tahay way sinmayaan wayuqadamu waxaa la odhanaya ibnulbinti inantu inankay dhashay ee wowga loo ahaa calaa ibnilibnilibni ayaa laga hormarinayaa dee maanta xaggii dhaxalka iyo waxbaa la eegi jire iminka dee xaggan qaraabada ka ugu dhown baa la eegaya oo markaa dee iminka kanaa dhow inanka inantu dhashaa dhow inanka inankiis inankiis sii dhalay kanaa ka dhow walow awsaa hadduu dardaarmaya qaaribu nafsihi nafdiisa qaraabadeeda ayuu u dardaarmay lam tadkul warasatu fi lasaxi warasadiisi ma soo gelaysa wuxuu ihi aqaaribta naftayda aqaaribtayda ayaan u dardaarmay buui warasadiisii ma soo gelaya markaa dadkii dhaxalkiisa lama soo gelayaan filasaxi haddaan qabanno dee xagga curfiga sharciga ayuunbaa la fiirin lafdiga camnimadiisa la fiirin maayo ninka waariska de waataynu soo tilmaamayna qofka dhaxal kale inaan loo dardaarmay qaalibahaan markaa inta baaqigaa ayuunbuu noqonayaa aaniga asaxa ka horjeeda wuxuu leeyahay mee waa soo gelayaan oo lafdigu waa keensanayaan dabeedna nasiibkoodii ayaa buraya nasiibkoodii ayaa buraya baaqiguna inta aan warasada ahayn ayaa iska qaadanaysa wallah